galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa jimco bisha abrilna shan sanadka laba kun toban iyo sagaal waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali dot com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo nuur xasan nuur bukhaari
madaxweynaha kala reebayo kii golayaasha degaankana meesha ka saaray kii golaha wakiiladana in laga wada hadlo uun meesha keenay markaa ku talagal baa looga reebay madaxweynuhu dastuurkuna umuu jireynin oo umuu siinin qaabka loogu kordhinay sharciga dalka u yaalla ilaalintiisa waxaa noogu xil saaran waxa weeyaan xukuumadda ka dhisan xisbiga suubiye waa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan golayaasha deegaanka somalilan oo muddaxileedkoodii u dhammaaday islamarkaana aanu eegi doonno sharciyada ay hayaan iyo kan ay ku fadhiyaan iyo jihada looga socan karo waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan tartan maaradoon ah oo magaalada muqdisho maanta lagu qabtay barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka maleeshii taageersan dowladda ay caalamka aqoonsan tahay ee dalka libiya ayaa dib uga riixay duleedka magaalada tripoli ciidamada daacadda u ah jenaraal khaliifa xaftar oo ah jenaraal awood badan maleeshiyada taageersan dowladda kumeelgaarka ah oo xarun ku leh degmada zaawiya ee galbeedka magaalada tripoli ayaa ciidanka khaliifa xaftar uga hortegay bar kontarool oo caasimada u jirta wax ka yar soddon kilomitir ciidamada uu hogaamiyey jenaraal khaliifa ayaa waxaa khamiistii shalay ay aada ugu soo dhowaadeen magaalada tripoli taasoo keentay in xogeyaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres uu ku tilmaamo xaaladda libiya mid laga walwalo dagaaladan kasoo cusboonaaday libiya ayaa imanaya xilli qaramada midoobey ay isu diyaarinayso shir dib u heshiisiineed oo ay rabto in ay dhammaadka bishan u qabato dhinacyada isku haya libiya golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa duulaanka uu jenaraal khaliifa xaftar ku qaaday magaalada tripoli ka yeelanaya maanta shir deg deg ah libiya ayaa waxaa ka jiray colaado sukeeye tan iyo markii la dilay hogaamiyihii hore ee dalkaasi mucamar al khadaafi sanadkii labada kun koob iyo tobankii
madaxweynaha midooda yurub donald tusk ayaa doonaya in britain la siiyo ilaa iyo abrilta soo socota si ay ula yimaadaan qorshayaal cad oo uga bixi karaan midooda yurub hogaamiyaasha midooda yurub ayay tahay inay meel mariyaan wakhti kordhintan taasoo britain u siinaysa fursad inay uga bixi karaan midooda yurub xilli hore haddii uu baarlamaanka dalkaasi u ansixiyo qorshayaashaasi ra-iisul wasaaraha britain theresa may ayaa la filaya in maanta task ay u qorto codsi rasmi ah oo ay ku doonayso in muddo kordhin la siiyo ilaa iyo juun soddonkeeda britain ayaa la filayay in markii hore ay ka baxaan midooda yurub march sagaaabaatankeedii balse may ayaa ururka midooda yurub waxa ay ka heshay wakhti kordhin kooban si ay dowladeeda xal iyo taageeraba uga hesho baarlamaanka wadankeeda
boqortooyada sacuudi carabiya ayaa maanta xabsiga dhigtay siddeed ruux oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda aadanaha kuwaas oo laba ka mid ahy haystaan dhalashada dalkan maraykanka xariga dadkan ayaa yimid saacado kadib markii uu aqalka wakiilada maraykanka khamiistii cod aqlabiyad leh ku diiday taageeridda maraykanka uu taageero diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu hogaamiyey sacuudiga ee dagaalka kula jira maleeshiyada xootiyiinta yemen wakaaladda wararka a p ayaa ku warantay in sideedda qof ee la xiray ay kala yihiin toddoba ragga ah iyo haweeney urur u dooda xuquuqda aadanaha ee sacuudiga saldhigiisuna yahay magaalada london ayaa sheegay in dhammaan dadka la xiray ay caan ka ahaayeen baraha bulshada inta badan waxaa la qabqabtay khamiistii labada qof ee haysta jinsiyadda maraykanka ayaa kale ah bader al ibraahim oo ah qoraa iyo dhakhtar iyo saalax al xaydar oo ah wiil ay dhashay casiiza al yuusuf oo ka mid ah toban dumar ah oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo hadda ku jira xabsiyada sacuudiga
gudoomiyaha guddiga cadaaladda aqalka wakiilada maraykanka ayaa doonaya in xeeralaalyaha guud ee maraykanka william barr uu sii daayo warbixintii ay soo diyaariyeen kooxda robert muller oo ku aadanayd baaritaankii lagu hayay ololihii doorashada madaxweyne donald trump jerry nadler ayaa u diray waraaq baar kadib markii warbaahinta ay baahiyeen in kooxda muller aysan ku qancin qaabkii uu kusoo koobay baar warbixintii ay soo diyaariyeen ee ka badnayd saddexda boqol oo beij waxa ay sheegeen in warbixintooda ay ku jirto waxyaabo badan oo dhaawici karaya madaxweynaha mareykanka donald trump baarna uu sheegay in aysan madaxweynuhu wax dhaawici karaya ku jirin warbixintaasi isagoo si koobanna arrintaasi uga hadlay dhowaantan
galab wanaagsan dhegeystayaal warkaasi waxaad kala socoteen v o a washington aan ku horreynaya magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay tartan orod maaradoon ah oo gaaban oo lagu maamuusay maalinta nabadda adduunka iyo isboortiga tartankan waxaa joogay oo daawaday wariyaheena magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste warbixintan ayuuna kasoo diray tartankan ayaa lagu soo beegay maalin ka hor lixda abriil oo ku astaysan maalinta horumarka isboortiga nabadda adduunka iyo maalinta ciyaartoyda soomaaliyeed waxaana tartamayaashu ay orodka ka soo bilaabeen isgoyska kilomitir for ilaa taallada daljirka dahsoon tartanka ayaa intii uu soconayey waxaa si weyn loo adkeeyey ammaanka waddada dheer ee maka almukarama oo ah halka uu tartanku ka dhacayey waxaana kaalinta koowaad ee dhinaca wiilasha ku guulaystay cabdinuur maxamed garaad oo ka socday degmada kaaraan cabdinuur ayaa markii uu tartanka soo gebagaboobay v o a uga warramay sida uu arko guusha uu gaaray magacayga waa cabdinuur maxamed garaad cabdinuur degmadee ordaysa degmada kaaraan aan ordaya waay sidee u aragtaa maanta inaad guushaan soo heyso maasha allah aad iyo aad aan ku faraxsanahay inuu guul sidaan oo kaleeta aan degmadaydu soo hooyo aad aan ku faraxsanahay maanta orodkii ugu horreeyey miya haa waa orodkii ugu horreeyey oo micnaha oo noocan oo kale oo lagu qabto waddooyinka aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad aan ku faraxsanahay maasha allah boqolkiiba boqol aad iyo aad aan ku faraxsanahay orodka xaggee ka soo bilowda orodka nambar afar haye ilaa iyo daljirka dahsoon waa gartay waa sidaa haye marka guul weyn oo taariikhi aha gaartay yes maxaa filaysaa marka maasha allah heerkan iyo heerka si fiican guulta middan waa mid loo kala mid oo bannaanka oo waddamada kaleeta inaan guul ka soo hooyaan rajaynaa sidoo kale ikraan maxamed xuseen oo ka socotay degmada shibis ayaa kaalinta koowaad ee dhinaca gabdhaha ku guulaysatay magacayga ikraan maxamed xuseen waaye ikraan degmadee ordaysa shibis orodka xaggee ka soo bilowda xaggeese ku dhammaysa barafraa ka soo bilaabay ee te- daljirkaan ku imaaday daljirkaa ku imaatay haye inaad kaalinta koowaad ku guulaysato sidee u aragtaa waa ku faraxsanahay guddoomiyaha gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in tartankani si weyn looga soo shaqeeyey jawi wanaagsanna uu ku dhacay waxaa maanta aad u jeeddaan in tartankii orodka ee magaalada muqdisho uu si qurxan u dhacay isla markaana sannadkan wasaaradda iyo xidhiirkaba ay runtii aad uga shaqeeyeen sidii sannadkan u noqon lahaa mid ka duwan tii sannadkii hore waxaa farxad ah- noo wada ah in maanta dhallinyaro soomaaliyeed oo isugu jira wiilal gabdho iyo dadka baahiyaha gaarka qaba inay si qurux badan uga wada qayb qaateen tartanka miini maratonka muqdisho wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha khadiijo maxamed diiriye ayaa ugu dambayntii ka warbixisay qaabka tartankani uu u dhacay iyo xiriirada isboorti ee ka qayb qaatay waxaan taagannahay bartanka magaalada muqdisho waxaa haddeer soo gabagaboobaaya tartankii orodka gaabnaa ee muqdisho muqdisho mini maraton oo aan loo kala harin toddoba-iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo olombikada iyo xidhiirada hoos yimaada ugu horreeyo xidhiirka ciyaaraha fudud guddoomiye khadiijaa nala joogta waan ka wada qayb qaadannay sannadkii hore iyo sannadkan lixda abril waxaa lagu xusaa maalinta nabadda iyo horumarka isboortiga adduunka waa sannadkii labaad ee magaalada muqdisho lagu qabto tartanka orodka gaaban ee mini maradoonka waxaana tartankan kii ka horreeyey uu dhacay lixdii abriil ee sannadkii labada kun iyo siddeed iyo tobanka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqoliyotodobadhibicsideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-da v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada markan barnaamijka faaqidada toddobaadka cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya
toddobaadkii hore guud ahaana mudaxileedka golayaasha deegaanka somalilan ayaa dhammaaday iyadoo xildhibaanada uu wakhtigoogu ku ekaas bishii aynu ka soo gudubnay ee maart golahaan ay dadweynuhu cod ku soo doorteen sannadkii laba kun iyo labiyo toban islamarkaana ku fadhiyey muddo kordhin ay hore golaha guurta ugu sameeyeen ayaa ilaa iyo hadda aan mudaxileed kale loo cayimin islamarkaana aan laysla meel dhigin waxa laga yeelayo haddaba yaale mas-uuliyaddaas maxay tahay sharciyadda ay haatan ku fadhiyaan se sharcigu muxuu ka qabaa in la kala diro haddii aanay doorasho qabsoomayn waa qodobada aynu ku soo qaadan doonno barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka ee toddobaadkan oo ay marti inoogu yihiin cabdishakuur maxamuud xasan cabdishakuur cidin oo ah guddoomiyaha golaha deegaanka amaba duqa degmada berbera xildhibaan xuseen axmed caydiid oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada somalilan islamarkaana xubinka ah xisbiga mucaaridka ah ee waddani xildhibaan cabdilaahi xuseen ciga oo ah guddoomiyaha guddi hoosaadka arrimaha gudaha nabadgelyada iyo difaaca golaha wakiilada somalilan islamarkaana ah xildhibaan laga soo doortay xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye iyo maxamuud cali saleebaan ramaah oo ah xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaridka ah ee ucid bal ugu horraynba aan soo dhoweeyo maayarka degmada berbere cabdishakuur cidiin guddoomiye ugu horraynba sideed u aragtaa muddaxileedkaasi idinka dhammaaday
runtii hata waan ku salaamayaa dhammaan de waxaan u arkaa golaha deegaanka ee golayaashii qarankan jamhuuriyadda somalilan loo doortay muddaxileed wakti buu lahaa wakti dhammaaday marka waxaan u arkaa wixii shuruuc dalka u taalo unba lagu dhagaya dalkan waa dal shuruucdiisu ay dhamaystiran tahay difadisorka qaranka iyo hadeeta xeerka marka madow kuma jiro meesha loo dhaqaaqayo meesha loo socdaba waan garta waaya waynu u geli doonaa dhinaca loo dhaqaaqayo jahada loo jahaysanaya iyo sida loo laga yeeli doono haddaan u gudbo xildhibaan xuseen axmed caydiid xuseen yaale mas-uuliyaddaa baad is leedahay in doorashadii ay dhici weydo amaba xildhibaanada jaha looga dhaqaaqi waayo dee horta golayaasha deegaanku mudaxileed bay lahaayeen sida cabdishakuur sheegay mudaxileedki wuu ka dhammaaday awoodda iyo karaamada qarannimo ee dalkan jamhuuriyadda somalilandna waxaa iskale shacbiga waxaan u adeegsanayaa dastuurka iyo xeerarka dalku u adeegsadaa maandaydka uu bixiyo ee muddaysan ee shan sano ku muddaysanay markay dhammaato ciddii xukuumaddii xukuumadda iyo madaxweynaha ayaa mas-uul ka ah inay ilaaliyaan mudaxileedyada institutionska ama hayadaha qaran waayahay xildhibaan cabdilaahi xuseen cige haddaan kuu dhiibo ma ku muuqata adiga in mas-uuliyaddaasi ay ku dayacantay ama ay gabtay dhinaca xukuumaddu anigu ma qabo in xukuumadda in mas-uuliyaddaasi gaar ku tahay xukuumadda waxaan qabaa in mas-uuliyad sida doorashada kale ee golaha wakiilada ee haddaba ay isku waktiga yihiin ee muddada loo wada qabtay waxyaabaha ay dib ugu dhacdun ay ka mid tahay tanna waxyaabihii ay dib ugu dhacday waana mas-uuliyad guud oo la wada leeyahay mid cid gaar u ah ma aha baan qabaa anigu marka yaa kale la wadaagay marka laga yimaado xukuumadda ee iyadana aan macnaha markaad leedahay mid gaar u ah maaha walal walaal way wada leeyihiin way leedahay xukuumaddu qayb bay leedahay oo xisbiyadu qayb bay leeyihin qaybta ugu ballaaran bay leeyihin oo golayaasha sharci dejintu qayb bay leeyihiin oo dadka kale stake howderska hawshan ay khusaysaa intuba qayb bay ku leeyihiin waan gartay waynu soo noqon doonaa qaybtaasi laakiinse haddaan isagana gaadho ama aan u gudbiyo maxamed cali saleebaan xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga ucid seed u aragtaa adiguna runtii eedan lama wadaago waxay iskale fulin fulinta waxa noogu xil saaran maanta xukuumadda waxaad kala dahayaa kulmiye kulmiye iyo fulintiisa ayaa u xil saaran in ay qabtaan ama jiheeyaan xagga loo gudbayo waynu ka hadli doonaaye xukuumadda ayaa iska leh waan gartay xildhibaan xuseen axmed caydiid haddaan ku noqdo xildhibaan xuseen dabcan waxaad tilmaantay mas-uuliyadda inay xukuumaddu leedahay dabcan maxamed cali salebaanna u tilmaamay xildhibaan cabdilaahi bilaag wuxuu qabaa in la wada leeyahay mas-uuliyaddii oo xisbiyaduna ay qayb ka leeyihiin ma ku muuqataa inaad idinkuna qayb ka leedihiin oo ahayd qaybtiina inaad qaadataan horta waxa waxa fiican in la fahmo mudaxileed ay imika golaha degaanka ku joogay wuxuu ahaa kororsiimo golaha guurtibuu bixiyey oo golayaasha degaanka iyo golayaha wakiiladaba la wada siiyey madaxweynuhu markuu mudaxileedka u kordhinayey maxaanku dhaha bishii december meelaha ay ahayd baan filaya markuu golay markuu u codsanayay in golaha guurtida iyo golaha wakiilada ugu- u kordhiyo si ku talagala buu uga reebay golayaashii degaanka sababtaa uu uga reebay sababta uu uga reebay ee labadii gole ee Waa golaha mid.
guurtida mar uu wada kordhiyey oo mar uu ka wada dhammaan lahaye mar la wada qaban lahaa doorashada ee loo wada hawlgeli lahaa ee lagu wada mashquulsanaa madaxweynaha kala reebay oo kii golayaasha degaankana meesha ka saaray Haye.
kii golaha wakiiladana in laga wada hadlo uun meesha keenay markaa ku talagal baa looga reebay oo muddaxileedkoodii Hawa- loo dayacay Waaye.
oo ay u egesbaayar garowday oo maanta gole sharci ku fadhiya aan waan gartay cabdilaahi balaag ma ku muuqataa ku talagalkaasi inuu jiro walaal me iima muuqatee waxa qurux badan inaynu sharciyadda dalka ku noqoniyo waxay leeyihiin iyo waxay qorayaan Ee, golahan golaa ka horreeyey toban sana uu fadhiyey muddaxuleedkoogu wuu dhammaaday marnaba looma korin golayaasha degaanka xeerka dalku uu leeyahay ee ka mid ee golayaasha sameeyeenna golahan golo ee golayaashii ka horreeyey ay sameeyeenna wuxuu wuxuu caddaynayaa oo uu sheegayaa sifaha keliya ee loogu kala diri karo golayaasha deegaanka mana dhigayo dastuurkuna ma dhigayo xeerkaasina ma dhigayo in madaxweynuhu uu muddo kordhin u codsado ee tii tan ka horreysa ee loo kordhiya xuseen sheegayana kamay imanin madaxweynihii hore dalka joogay uma codsanin in loo kordhiyo laakiin wax guurtida dhexdeeda ka dhashay ayuunbay ahayd marka madaxweynuhu sabab uu uga reebaa ma jirtee ee constitutionkuna mandate uma siinin uu leeyahay xeer uu u idmadayno oo xeerka la yidhaahdo xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka oo uu dastuurku u cusgadayna ma sheegayo qaabka loogu kordhinaya laakiin xeer kaloo hadda gacanta lagu hayo oo hadda socdaba ayaa ayaa ayaa ayaa golayaasha hor yaalla ayuu ku jiraa waaye laakiin madaxweynuhu sabab uu reebtay ma jirto laakiin cabdilaahi ma ma- maanay muuqanin een, in iyadana baahidoodii taagnayadoo madaxweynuhu ogaa in iyagana waktigoodu dhammaanayo oo dhinacii loo jeehaya ay tahay taasi maanay miiska olin markuu madaxweynuhu ka dalbanaya golaha guurtida een, eh, tala soo jeedinta dhinaca golaha wakiilada muddo kordhinteeda walaal cad waan kuu sheegay oo waxaan ku idhi waan igan ka hadlayo madaxweynuhu dastuurkuna umuu jidaynin oo umuu siinin qaabka loogu kordhinayo xeerka gobollada iyo degmooyinkuna muu jidaynin oo ma sheegayo qaabka loogu kordhinayo wuxuna curad wuxuna waxaa la yidhahdaa ma curad ba mise waa wax wa- hawshana horey u dhacday golahan golihii ka horreeye la doortay ee degaanada ka horreeyey muddo toban san two thousand two baa la doortay two thousand two alifna way ka dhamaatay muddadaa ay joogeenna marnaba looma kordhin marka wax cusub maaha way.
waa wax hore u soo dhacay marka waa waa waa de- waa waxaan waa wax shuruucda golayaashu sameeyeen ka dhiman laakiin hadda ay muuqato in la buuxiyo ay dhacdo waan gartay een, ramaax baan gudbaya haye Ah, wallahi anigu balaaki taa waan kaga soo horseed waxaan ku raacsanahay eh, xuseen baan ku raacsanahay oo waxa weeyaan cid baa u saa il saaran fulinta uu ugu horeeyo madaxweynuhu kuraas banaanaataa hore weligeed umay dhicin shantii madaxweyne afartii madaxweyne ee hore waxa weeyaan sidaa uu qabo xuseen sida ku cad madaxweynihii hore waa uu kordhiyey riyaalana wuu u kordhiyey dub baa loo dhigo saddexda xusbiba way isla qaateen in ururadii la furo oo golaha degaanka dub loo dhigo wax cusub maaha maxlal baa la samayn jiray waxaa kale kuu sheegaya distoorka iyagu wuxuu banaynaya de warqad kasta oo ka soo baxda madaxweynuhu waxa waa sharci sidaa daraaddeed isaga oo cuskanaya xeerarka dalka u yaalla maalintuu ka reebayey wuu uu ee weliba labada jeer uu ka reebay may ahayn taa hore loo kordhiyena mid ka bilaabantay ee waxay ahayd mid madaxweynihii ka horreeyey uu soo qoray dadka horena saddexda xusbi iyo madaxweyne daahirayaala way isla qaateen dugudhigidoodii iyo in lagu simo oo lasoo horraysiiyo doorashadii madaxweynaha balaakii marna wasaaradda arrimuhu guduu ahaa marna xildhibaan buu ahaa dee difaacu wuu kaa xumaanayaa balaakow ee waxa meesha taallaa digreetuu kusoo saari karaa madaxweynuhu leeyahay inta la dhammaynayo hawshooda way sii toogi karaan wuxuu samayn karaa inuu warqad u qoro oo golaya uu yidhaahdo guurtida ha loo soo kordhiya awalba maxlal weeye laakiin waa maxlal aynu isku raacsanayn iyadoo lala tashanaya hay-adahay khusayso oo ay ka mid yihiin xusbiyada qaranku markaa sharciga dalka u yaalla ilaalintiisa waxaa noogu xil saaran waxa weeyaan xukuumadda ka dhisan xisbiga suudiye Way.
saasaan qabaan xildhibaan cabdilaahi een, seed u aragtaa doodda maxamuud cali saleebaan wallaahi walaal waxaan u arkaa dee horta waa maxamuud waa saaxiibka iyo waan ogahay oo eh, barasaabna muddo badan buu soo ahaa Eh, xaqiiqadana qofku inuu sheegun baa wanaagsan Eh, hadda ka hor eh, marnaba mar marnaba may dhicin in madaxweyne dalka joogaa uu golaha guurtida kororsiimo uga codsado golayaasha deegaanka marnaba may dhicin lamana hayo meelay ku tallaana ma jirto de haddii uu saaxiibkeediyo hayo iskala sheegi laakiin go-aamadii ka soo baxay golayaasha guurtida kii dhoweydna sidaan kuu sheegay muu kordhinin manuu qorin madaxweyne siraayo laakiin wax isla maadaama la yidhi doorashada golaha deegaanka iyo xisbiyadu ay ku heshiiyeen iyo baarlamanku marka wada dhacaan mid ka dhex dhalatay unbay ahayd isla guurtida dhexdeeda wax kaga yimid xagga madaxtooyada laakiin suu tilmaamayo laakiin suu tilmaamayo inuu keenuna isla xeerkeenuna isla xeerkeenuna qodobka shan iyo labaatanaad ee xeerka gobolada iyo degmooyinku wuxuu ka hadlayaa ama qodobka boqol iyo sagaalaad boqol iyo tobnaad boqol iyo labaatanaad ee dastuurku wuxuu u idmanayaa oo uu sheegayaa xeer baa qeexaya xeerkiina waa xeer twenty three xeerkaasina manuu sheegin ha- oo kumay jirin hode qaabka keliya loo kala diri karo ayuunbuu sheegayaa kaasna waan gartay kala diritaanka waynu geli waxaan ku noqonayaa intaanan xildhibaan xuseen u noqonin een cabdishakuur maxamuud xasan een guddoomiye dabcan doodda waad dhegaysanaysaa een xildhibaanada iyo weliba mas-uuliyiinta xisbigu xisbiyadu se u hadlayaan een mandate iyo weliba mas-uuliyad baa jirta een eh, ka golo deegaan ahaan aad leedihiin waajibaadka aad qabanaysaan oo qodobka koob iyo labaatanaad xeerka ismaamulka degmooyinku uu ka hadlayo een dabcan sidoo kale qodobka labaatanaad baa ka hadlaya sagaal iyo tobnaad baa ka hadlaya waajibaadkiina iyo xilka iyo intoo dhanba een hadda shaqooyinkiina waad wadataan een dabcanna mandatekiina baad doodi ka taagan tahay een mandatekaad ku shaqaysaan muxuu yahay markaa hadda horta marka hore waa in aan la dhayarsanin ama ha noqoto xisbiyada qaranka ha noqoto mas-uuliyadda ka saaran ama ha noqoto xukuumadda ee waa in aan la dhayaansanin mudaxileedka ee ay leeyihiin golayaashu waxay ahayd hore in loo qabto oo loo diyaariyo xadku turtuurkuna macno badan ma samaynayo marka haddaan usoo noqdo eh, mandate-ka anagu waxaan nahay eh, waxaan nahay golo ay shacbigu ay doorteen nalama soo magacaabin xisbiya nama soo magacaabin madaxweyne nama soo magacaabin shacbi ayaana doortay waxaanan kusii fadhiyanaa ilaa iyo inta laga helayo cod kaloona lagu bedelayo codkii dana lagu doortay dabcan de waajibaad baa jira een shaqooyin baad qabanayseen qandaraasyaa la bixinayey dabcan xaraash baa la sameeyaa shaqaale qoris baa la sameeyaa bedelaad eriyid dallicid magacaabis saxiixiyo heshiisyo waaweyn een mas-uuliyado noocaasuu tilmaamayaa xeerku een marka mas-uuliyadahaasi een maadaama mandateka dhammaaday sideedaad u wadaan miya ha wax naga mancinaya oo sharci naga mancinaya oo odhanaya golayaasha deegaanku markuu muddoodu dhammaato way waa waa la kala dareerinaya waa la kala tegaya toona ma jirto qodobba dastuuriya iyo iyo xeerka imaamka gobolada iyo degmooyinku wuxuu si cad u qeexayaa ha habka iyo hanaanka maamul ee ay aan mandatka u leenahay marka waxaan ku shaqaynaynaa wixii naloo yimaday baan kusii shaqaynaynaa ilaa iyo laga helayo cidiina bedelaysay waan gartay ama ee, ama eed gaar imanayso oo si gaara loo eedeynayo degmooyinka degmo kamida waa la eedeyn karaa walaha deegaanka waa la eedeyn karaa shacbigu waa eedeyn karaan sidaasee la- ay ku waayi karaan garanaysa madaxreedkii ay hayeen laakiin ilaa hadda mandatka aan ku shaqaynayna waa kii markii horeba naloo yimaday iyo jamsuuliyadan haynay waa hagaag aad baad u mahadsan tahay een xildhibaan xuseen axmed caydiid baan ku noqonayaa een xildhibaan dabcan madaxweynuhu golaha guurtida uu gudbiyo warqad sida haatan baynu ka doodaynay cabdilaahi iyo een maxamed cali salamaanba ay ka doodayeen een uu golaha wakiilada uu su- tala soo jeedin ku dalbanayo golaha guurtida dabcan muddo kordhin baa loo sameeyey haatan golihii guurtida golihii deegaanka weynaha ka doodayna xaaladoodii een dood baa iyadana hadda imanaysa ama een eh, fikrado kala duwan oo laga sheegayo tusaale ahaan oo kale oo ah een kala diritaanka golaha deegaanka in la kala diro oo dabcan maayer uu madaxweynuhu magacaabo sidaad u aragtaan iyadana ee fikirka saa odhanaya horta iyada baan kaga noqonaya sidaay cabdishakuur baan iyada kaga noqonaya oo golayaasha deegaanka shan sannood baa loo doortay shantaas sannood waxay ka bilaabantaa maalinta maxkamadu go-aanka ma- doorashada maxkamadu ku dhawaaqduu ka bilaabmaa waxay haynayaan ilaa shantaas sannadood gudahooda marka golaha kale lagu dhawaaqo afar iyo toban cishay sii wada joogayaan oo golihii horena inta uu kasoo dooranayo golaha cusub kasoo dooranayo maamulkiisa guddiga fulinta uu kasoo dooranayo afar iyo toban cishaa xeerku banaynaya qodobka labaatanaad ee xeerka maxaanku raha islaamka gobolihii degmooyinku banayn inay sii wada joogaan marka horta dee lamana kala dirin golo kalena lama keenin xilgudasho la-aan baa meesha ka dhacday oo ma garanaysaa dee waan joogaya una ma aha ee waxa lagu joogaa waa sharci weeye haddaan sharci ku ogolayn inaad joogto oo aanad maanta dadkaba ka duwanayn dadkii ku soo doortay haddaanad ka duwanayn ma waan joogayaa unbay ahaanaysaa sharciyad laga siibtay oo dee mudh laga noqday laga murbaxay bay dee noqonaysaa marka halkaa waxa weeye Mhm.
awood ay cashuur ku qaadaanna male awood ay go-aamo ku dhiibayanna male awood ay maanta kusii fadhiyaanna male waxay dadka kaga haya caddee waxaa cadde duwanaaaaynkaas waxaad caddaysaa xaaladda caynkaas ee dalka aniga iyo adig qofka shiraysaa ku simanahay Waayahay.
xeerkeena ama dastuurkeena ku qoran aan xuseen ha dhameeyo cabdishakuur waan kuu dhiibi cabdishakuur waan kuu dhiibi xuseen ha dhameeyo haye xuseen hiigaa dee hadal waayahay wad xaaladda caynkaas ee dalku galay dee waxa ka mas-uul ah xukuumaddii waxaanina waa xukuumad ilayaasha deegaanku waa xukuumad waa waa waa waa mamnuuc waa xukuumadeedii hoose w dowladii hoose weeye xukuumaddaa santaralka iyo tirio kale labaduba waa uun fulintii uun waaye aad aad baad umahadsantahay xildhibaan xuseen aad baad umahadsan tahay een een maayarka degmada berberaan u gudbi doonaa cabdishakuur maxamuud xasan een hilgudasho la'aanta iyo inaad meeshiis ka joogtaan iyo inaydaan idinkii shacbigii maanta aydaan waxba ku kala duwanayn ka waran seed u aragtaa wallaahi deen horta kolley waxna waa waa iska dood iyo hadal waxna waa waa qodobo dee sharciyo la la- la adeegsado Een, sharciga sharciyada dalka u yaala wuxuu dhigayaa wax badan oo iyadoo aan doorashadu dhicin lagu kala jiri karo golayaha golaha deegaanka degmadii xilgudo gudasho la-aan la iman weyda shan kun oo qof oo muwaadiniin oo kuwii doortay ah ayaa xil ka qaadi kara inta maxkamadda tagaan iyadoo aanay waktigeedaba aanay dhammaanin marka anigu waxaan leeyahay oo aan ku celcelinayaa inagoo raacaynaa sharciga anagu waxaan nahay ku- kuwii dadkii bulshadu ay dooratay ilaa inta laga helaya dadka hole ay soo doorato oo xilka nagala wareegana waxaan nahay sifo sharcigan ku fadhiyanaa meesha maxaad ku joogaysaan markaa xuseen hadda wuxuu doonaya qodobkaad ku joogaysaa walaal walaal wuxuu ku joog- Waa- walaal wuxuu ku Cabdillahi waa- joogayaa.
Cabdillahi waa kuu soo noqonaya.
Wuxuu ku joogayaa. Waxa- inuu baarlamaanka ku joogo Cabdillahi waa kuu soo Inuu noqonaya.
baarlamaanka ku joogo dalku fawdo geli maayo vacuum iman maayo cidda sii joogtaa inta cid kale joogta sii jooga.
laakiin degmadii xilgudasho la-aan lagu eedeeyo ee ay ku cadaato waa la kala diri karaa siuu sharci udigaya waan gartay waayo cabdilaahi haye maxaad qodobkaad haysaa muxuu yahay cabdilaahi adiga guddoomiyaha waxaa tahay guddida arrimaha gudahana Wal- walaal wa- waan waan maqlayaa dooda Eh, waxaan kaga gedisanahay oon qabaa anigu Eh, maaha in in in haddaanu qofku haynin qodob dastuuri oo fasaxaya oo golahan lagu kala diri karaa haddaanu jirin haddaanu hayn sharciyad kaloo uu sameeyo oo uu cuskanaya Eh, golaha la doortay wuxuu la mid yahay golayaasha kale dalkee la doortay vacuumna meelo geli mayso dowlad la-aan dhici mayso madaxweynuhuna waa qof sharciyadda ku adag oo sharciyadda yaqaana marka haddaanay wax u fasaxaynin ama aanu arkaynin in halkaa aad wax sharciyada ka dhiman tahay dee sabab uu u buuxiyaa ama u sameeyaa ma taalo marka xuseen iyo haddii uu sheegayo qodob dastuuriyo madaxweynaha u fasaxaya inuu golaha degaanka kala diro dahay noo sheegaa aroortu kala geli doonta.
Ayaa Xuseen.
Laakiin dee dood wixii u baxaa waa la hubi oo meel kale u Waayahay.
socota dee meesha ma taalo walaal saasi ma dhici maayo aynu kale hadlo way een ramaax een waa kuu soo noqonaya aan xuseen u dhiibo xuseen adiga sharci een ama dastuurka qodob ka hadlaya ama xeerka ismaamulka deg- gobollada iyo degmooyinka ha noqdo ama xeerar kaleba ha noqdo xeer tilmaamayo awooddan bixinaya kala dirista oo aad haysaa ma jiraa horta awood awoodda kala diristii qodobka sagaal iyo labaatanaad qodobka sagaal sagaal iyo labaatanaad xeerka islaamka gobolada iyo degmooyinkaa ka hadla maanta kala diristee ka hadli mayno toddoba cishay soo dhaaftay golihii isagoo iftii u kala dirmay oo maan dhaykiisa ka dhamaaday alhadeegada marka maa la kala dira aniga doodaydu maaha ha la kala dirana maaha waxa weeyaan inta aanu maandhaydku ka dhammaanin in awooddii qarannimo iyo karaamadii ummadda iyo dowladnimada lagu celiyo ummadii lahayd oo doorashadeeda la qabto haddii taa la waayo oo laga gaadhsiin waayana sida golaha wakiilada loo wadwado loo doono muddo kordhin loo loo doono sidii berigii hore loo sameeyey oo dabeedna labadii golo laba doorto inay doorashada siday uqriseen inta laga hawl gabo mooyaane way u ka dhamaatay oo dabeedna way iska fadhiyayaan oo sharci daray ku fadhiyayaan maadhaykoodiyo shan sanadood ahaa imanka way dhaaftay ayay sii fadhiyayaan uun weliba maaha shanel labiyo toban bay maraya dhowr iyo toban sanadood bay marayaan way way waa kuu soo noqonaya cabdilaahi haye qodob xeer shirca walaal xuseen wuxuu ahaa wasiirka cadaaladda dowladdii eh, eh, eh, eh, eh, axmed maxamed siiraanye muddadii uu wasiirka ahaa waxay ka dhammaatay golayaasha deegaanka shan sanay ka shaqaynayeen muxuu u arki waayey markaa loomana kordhin loomana kala dirin waxna looma samayne sidii bay ku jogeen u shaqaynaya maalintaa wasiirka cadaaladda ahaa muxuu arki waayey haddaana qodob siyaasadeed hawl siyaasadeeda maanta uu dowladdan inuu uga faa'iidaysta uu doonaya aanu hayn Waaye.
isagoo cas- isagoo Xuseen- wasiirka cadaaladda ahaa waaye Xuseen baynu mas-uuliyaddaasu saaran.
dhiibaynaa. Xuseen war baynu- maalintaa u arki waaye haddaanay ahayn arrin siyaasadeed oo qodob dastuuri oo sheegayo uu ku Waaye.
leeyahay qodobkaasaan u cuskanaya ama xeerkaasaan u cuskanaya ana- aan u haynin muxuu maalintaa u arki waayey hadduu maanta doonayo inuu uga Aynu Xuseen u faa'iidaysto dhiibno.
dowladdan halka oo weliba dadka doorashada la qabtaa hortaagan ay xisbigooda yihiin waayo aynu xuseen u dhiibno warta war wartaasi waa su-aal rakhiisahe anigu ku hore inay ka dhamaatana sharci darrada inuu ku joogaa raalli kama yihin ku maanta joogaana inuu sharci darrada ku jooga raalli kama yihin ummaduhu sharcibay ku wada dhaqdaan dowladaha dimuqraadiga ah sharci bay ilaaliyaan nidaam bay ilaaliyaan karaamada ummadbay ilaaliyaan naanay kay ilaashadaan laakiin in laga wada siibto ya anigu tu horena raalli kagama ahay tu dambena raalli kagama yihin iyo mabaadi'da.
aynu isdhegaysano ramaax baan u dhiibayaa aan aan ramaax u dhiiba maxamed cali salebaan ramaax doodda waad dhegaysanaysaa seed u aragtaa adiga inaadeen waxaan u arkaa horta waxa weeyaan y- sii joogi maayaan iyo way joogayaan iyo waxa niman kale isku hayaan anugu midaan ahayn baan ka hadlayaa waxa weeyaan sharciga eh, mu- maaha kala dirid iyo waxaas ima taagna xilligii baa dhammaaday muddo ileedkii loo kordhiyey ayaa dhammaaday fulintaanu eedaynaynaa uuba laakiin isleeyahay difaac dee mana difaaci kale waxa weeyaan awalba maxlal baynu samayn jirnay in loo kordhiyo muxuu ku diidayaa ama uu weliba intaanu xilligeedu dhicin in lagu ogaa madaxweynuhu markii baarlamanka loo kordhinaye isagaana soo qoray waraaqde waana rukumadii dowladda ugu waaweynaa dowladaha hoose in maanta laga doodo sharci bay ku fadhiyaan iyo kuma fadhiyaan cidda jaaniskaa bixisay waxa weeyaan hoggaanka ka soo jeeda kulmiye eedana waxa iska leh xukuumadda kulmiye ayaa iska leh degaanku waa in la helaa oo waxaynu awalba meelaha qaarkood dee waxyaabo la isku ogolayay baynu ku samayn jirnay oo saddexda cusbi ka mid yihiin oo taa horeba saddexda cusbiya waa la isla ogolaaday iyo guddida doorashooyinka iyo madaxweynuhuba waxa la isla ogolaaday inay qaabkaa kusii fadhiyaan in wixii wax u eg Laakiin- loo sameeyaa baanu ka hadlaynahay laakiin sharciyadaa laga hadlayaa eg leedkii baa dhammaaday laakiin sharciyadaa laga hadlayaa sharciyadda looga baxaya maxay tahay maxamuud maxamuud walaal sharciga u fasaxaya ama mandaydka siinaya iyo xeerka dastuurka siinaya inay xisbiyadu u kordhiyaan golaha degaanka ilan xeer iyo nidaam iyo waxaanu ka hadlaynaa dastuur ee halkuu ku yaala adeer Aynu u xeer xeer cuskanaa.
markaynu ka Hay xisbiyadu u raacayaan ay u raacayaan ay leeyihiin ay u kordhiyaan cidda daalihii waa waa waa waa qodobkee noo sheeg intaa yahay laakiin waxaynu samaysanay wax kale oo sharciga aynu ku lifaaqnay oo ah muddo kordhino inaynu xalaalaysano iyadaan cidibaydi ku diidin waa la isla ogolaa waan ku idhiye fulintaa hawshan u xilsaarnayd inuu gaabkaasi soo baxana dee qaado eedda waxay iska leh hoggaanka kulmiye ayaa iska Way.
leh ee maanta talada dalka hayeen Een, aan aan guddoomiyahan ku noqonayaa golaha deegaanka een, ee berberaaye cabdishakuur maxamed cudin waad maqlaysaa dooda waan maqlayaa waxaan laakiin jecele mar walba in lagu ekaado si ummaduna ina maqlaysa inooga faa'iidayo inaguna ay noqono dad wuxuu kudhin kara dadka aynu ku ekaano aynu ka ka doodno isweydiino qodobada sharci nooc doonaha ahda ama dastuurka ha noqdo ama xeerka islaamka goboleed deemoyinka ha noqdo haddaan laakiin qodobka aan ka yara faa'iidaysto labada mucaarad ee halkaa jooga ee ee dooda nagula jira waxaan leenahay doorashadu waxay ka qabsoomi leedahay oo ku maran iyada mucaaradka ku maran ha sii daayaan de haddii doorasho doonayaan ummadda loo qabto oo qaranka la badbaadiyo Way.
iyagaa ku maran ha sii daayaan baan leenahay waa gartay een, waa hagaag ma muuqata ayada saa imaka cabdishakuur tilmaamay in een, eh, ismarinwaagan xisbiyada idinka dhexdiina ka dhexeeya ee hadday komishanka iyo mawduuciisa noqoto iyo hadday hanaanka doorashada loo gelayaba noqoto inay qayb ka tahay saa imaka maayir ku doodaya xildhibaan xuseen aniga waxay la tahay kolley de markaynu doorasho ka hadlayno iyo markaynu golayaal degaanka mudaxiloodkooda dhamaaday ka hadlayno waa kan laba mawduuc golayaal u dhamaaday degaanka kii bedeli lahaa keende kii bedeli lahaa keen nolosha muddadooda kaale dhamaatay waa ii kaadi muddadooda dhamaatay baynu ka hadlaynay sidii doontaba ha ku dhamaatee marka daakunkaasi soo baxo anu waxaan qabaa wax applicable u noqon doona qodobka tobnaad ee maxaan ku dhahaa xeerka maamulka gobolada iyo degmooyinka ee fakradiisa sagaalaad oo odhanaysa xogeyaha gobolka ama degmada iyo madaxda waaxaha ama laamaha wasaaradaha ayaa xilka sii haynaya iyagoo raacaya shuruucdoodii hore inta laga soo dooranayo golol doorashadii baynu jir kala dirisi marka ka hadli mayno waxbaba ma jiraan oo de xil imaka uu meeyar idinku fadhiyaa ma jiro xil kuma fadhiya maanta rasmiuu ku fadhiyaa ma jiro afar iyo toban cishuu marka katala lasii fadhiyi lahaa inta afar iyo tobankaa cisho ayaa laakiin laakiin qodobkaasi wuxuu ka hadlayaa xildhibaan xuseen ay u badnaan kari lahaa qodobkaasi wuxuu ka hadlayaa een, ma sheegayo si toosa uma sheegaya haddii doorasha qabsoomi weydo dabcan mud- muddaxileedku uu tilmaamaya inay shan sanno tahay boqol boqol iyo koob iyo tobnaad ee dastuurka ee faqadiisa sagaalaad haye muxuu odhanayaa markaa kaasi haddaad toos u Faqadiisa sheegto sagaalaad. Taasaa odhan xogayaasha gobolada iyo degmooyinka ay- ayaa iyo madaxda waaxaha ama laamaha wasaaradaha Marka ayaa wa- halka sii haynaya.
markaa Iyo toos buu u markaa- sheegaya hadday doorasha qabsoon Shuruucdii weydo hore ee inta laga soo dooranayo golo cusub inta laga soo dooranayo golo cusub Waan marka gartay.
maadaama me dhiidsi dhamaaday Waan gartay.
oo aanay nimankaasi maanta xil haynin inta golo kale laga soo Laakiin- dooranayo gudoomiye ciddina maaha qolada sii joogi lahayd laamaha dawladda iyo xogeyaasha fulinta ayaa dee sii joogaya oo dastuurku siinaya Laakiin- halaba tii la dooraayo karabaha kaga dhamaatay laakiin dooddu waxa weeyaan dooddu waxa weeyaan muran baa idinka dhexeeya xeed hadday Shirwac, noqoto shirwac, shirwac.
cabdilaahi waa kuu soo Shirwac, noqonaya qodobka uu xuseen ku doodayaa wuxuu waa waa waa waa waa waa golayaasha gobolada ee maaha golayaasha degaanada qodobka kudnaada dastuurka farqadiisa sagaal waxa kaas waa golayaasha degaanadu ka hadlay golayaasha gobolada la dooran doono ee dastuurku ka hadlay ee maaha golayaasha deegaanka Way.
waa deegaan waa gobolka waaye aynu ku noqono su-aasha aynu ku laakiin noqono waxaynu ka hadlaynaa waxaynu ka hadlaynaa ee qodobada sharcigaynu ku doodaynaynu ka hadlaynaa waxa weeye haddii muddo xuleedkoogu dhammaado muxuu ka qabaa dastuurkeena muxuu ka qabaa xeerka Taa waynu ka soo labada gudubnay.
midna waxba kama sheegayaan taa waynu ka soo gudubnay Shirwac, laakiin su-aasha taagan ee waxaad moodaa tii horeynu ku noqonay laakiinse mawduuca taagan waxa weeyaan een, dabcan gudoomiyaha golaha deegaanka ee berbera cabdishakuurna uu ku doodayaa oo de dabcan isagu inagala joogo golayaashii deegaanku En, xisbiyadiinniba aan isu waafaqsanayn doorashada qabashadeedii gaar ahaan ciddii maamulaysa oo ah guddidii doorashooyinka oo mawquufyaad kala taagan tihiin weli waxba laguma heshiin haddiiba maanta ay dhacdaba in doorashaa la qabanaya la yidhaahdo golayaashii deegaankuna ay diyaar yihiin maxaad heshiis ku tihiin cabdilaahi baan ku horeynaya wallahi walaal anigu waxaan ka hadlayaa taasi de waa wax yaallo komishanka doorashooyinka hadda jira doorashada wakti baa loo mudeeyey waktigii loo mudeeyeyna waxay dib ugu dhaceen xisbiyada mucaaridka oo weliba xis- eh, de- eh, eh, eh, ka- diiday in doorashadii muddadii ama xilligeedii ku qabsanto taasaa dib u dhac badan keentay hadda waktigan la joogana ee komishanka doorashooyinku markii ay ka hadlayeen caqabadaha doorashooyinka hor yaalla waxay soo jeediyeen lix qodob ilaa imika lixdii qodob midna looma gudbina waxaa lagu meeraysanayaa oo laleeyahay komishanka ha la kala diro maxaa doorasho lagu qabtaa komishanka ha la kala diro waa la dhaafi laayay horta xisbiyadu doorasho ha u diyaar garoobaan ninka siidhiga hayaa dadka daacad buu yaho da komishanku xilli buu leeyaho wakti buu leeyaho eh, system loo doortuu leeyahay sida kaaba indhaha layskaga ridayo unbaa kana indhaha layskaga ridayahay oo laleeyahay madaxweynuhu komishanka ha kala diro isagoon awoodu ku kala diraba lahayn Waa yar- ayuunbaa kana looga hadlaya Waad mahadsantahay.
Marka xisbiyadu hadday doorasho diyaar u yihiin ha ogolaadaan in doorashadu waktigeeda waad mahadsantahay loo ramaax qabtay.
ramaaxaan u gudbo ramaax dabcan waad ka hadasheen in badanna arrimahan doorashada weli haddaa komishankii waad ku muransan tihiin oo waxba la islama qaadanin haddana doorasho in la qabtaa doonaysaan oo golihii deegaanka golo deegaana cusub soo bedelo taasi maana qayb ka ahayn iyadu wallaahi horta dee ma aha golaha degaanka oo keliya maca baarlabankii baa ku jira waa in la qabtaano saddexda xusniba way isku waafadheen oo dee xuseybo guddidaa baanu ku wada jirnaa labada xusni ka socotaa waxaana filayaa imika inay tahay xilligii la isugu dhowaa laakiin taa laftigeeda carqalada ugu badan waxa wada waa kulmiye oo xaliga marnaba dabdabcin la oo iyaga anagu haddaanu nahay xusniga ucud waxaanu tirsanaynaa in xildhibaanada iyadii golaha dhexe iyo xildhibaanada iyadii golaha degaankuba si kayru sharci ah ay u tageen oo isla ogolaadeen wadani iyo kulmiye isla ogolaadeen taasna sharcigii in lagu xadgudbay baanu ka tirsanaynaa waan kuu soo inay noqonaya markaa iyagu ku marmarsowaxayaan waxayaan mucaarida oo isbedel doonaya oo siyaasad togan wata oo doonaya dalka inuu wax ka bedelo haddana isaga laga baryo doorto waayaan darade waan gartay waaye en, gabagabadii baynu ku dhownahay ee intaynaan gabagabada aanan idin gudbin xuseen baanu dhiibayaa xuseen adiga arrinkan muranka en, komishanku iyo weliba xisbiyada ismarwaagoogu en, qayb maanay ahayn inuu ka yahay ama aanay maxaan ku idhahdaa arrimahan in go-aan laga gaari waayo ma qayb bay ka tahay qayb weyn bay ka tahay waxaana dee caqligeyna farayaa komishankan doorashooyinka qaranka maanta jira ma aha tii doorashada gabanaya ma aha maandaytiisii baa dhammaanaya intaan maalintii doorashada la gaarin hadda adeer ha iga dhexgelin ha ka dhex gelin Adeer ha iga dhexgelin. Adeer ha iga dhexgelin ha ka- waaye x- xildhibaan xuseen wado haye anigu marnaba kama dhexgala hadda gudoomiye ciddin kama dhexgalay Waaye- Isagoo ka markaa soo galo soo- waaye soo koob adiga waaye soo koob waaye wa waxa weeye komishankani maandaytkiisu wuxuu dhammaanayaa iyadoon la gaarin maalinta doorashada loo mudeeyey sidaa darteed sabab laysugu sii adkeeyo oo ugu sii joogo oo laydhaa waktigiisuu dhammaysanaya oo marka noofembar sagaal iyo tobankeeda la gaaro ayay waktiga ka dhamaadeen laba iyo toban cisho kabacdina doorashadii baa qabsoomaysaa kani kii gabanayeyna ma aha Ha- oo dee maadhaytiisu way daba martay waktigiina wuxuu ka qaadayaa kii kale ee hore loo magacaabi lahaa ee doorashada inoo qaban lahaa buu ka qaadayaa kulmiya hadduu diidan yahay oo uu leeyahay kanaa sii jooga ilaa noofembar labiyo toban cisho markay ka hadhayna ha la kala diro oo komishan cusubi ha yimaado komishan cusubi labiyo toban cisho doorasho kuma qaban karo cabdilaahi aan eraya laba siiyo gabagabada intaynaan gelin cabdilaahi soo koob haye waa aynu ognahay oo doorashada muddi baa la xideeyey waxaa la xideeyey two thousand nineteen bay saddexda xisbi ku heshiiyeen muddo baa hadda inaga xigta haddana wadahadaladii xisbiyadu way socdaan commissionka hadda joogaana ee sabab lagu kala diri karaana ma taalo xisbina keligii ma kala diri karo madaxweynuhuna awoodu ku kala dira male haddaynu shuruucda dalka yaalla iyo waxaynu dhiganay raacayno inaynu sidooda u raacno baa muhiima haddaanu sharci kala bedelay oo dee wax ka qabanayaan xuseen bas haye Eh, labiyo tobanka cishe uu sheegaye xuseen uu ka hadlayana waa run way dhaafsan tahay muddadan xilaadkan commissionkan laakiin xuseen malaha waxaanu ogeyn in la soo jeedin karo oo xeerku uu fasaxayo in commissionka hadda jooga si ay doorashada u qabtaan amendment loo sameeyo extension loo sameeyo oo xeerarka lafteeda aynu leenahay ay fasaxayaan laftooduna way jirtaa si Waayo.
doorashada ay u dhamaystiraan taasi waa haddaynu doorasho doonayno Waayo, aad baad Laakiin mahadsantahay.
haddaynu doonayno in aanay doorasha dhicin dee commissionka waynu ku dheganaaneynaa mar walba waxaanu leenahay un commissionka hala kala diro waayo aad baad Taasina umahadsan tahay waxaan qabaa anigu cidda soo jeedinaysaa mar walba inay u jeedo inaan doorasho dalka qabsan waan gartay gebagabadii baynu joognaa en, eh, haddaan cabdishakuur ku horeeyo en, goliya deegaanka dabcan de waad aragtaa se looga doodayo maayar baa tahay en, eh, magaalada berbera ka ah guddoomiye En, waad dhegaysatay qodobada sharciga iyo dooda iyo wax kasta maxaad xal u aragtaa si en, goliya deegaankana mandatekoogii looga wada hadlo ama mandate rasmi ah u helaan dabcan en, hawshiina ha u sii socoto walaahi eh, golayaasha deegaanka ee qarankan uu leeyahay ama dalkan uu leeyahay waa golaha ugu culus uguna miisaanka badan Eh, qarnimada somalilandna waxa weyn ka muujinaya marka waxaan anigu soo waxaan leeyahay oo aan eh, aan u arkaa anigu maadaama miisaanka intaa leegin xilka ummadana ay saawahayaan sidii dee nidaamku sharci dhigayo waa in doorashada la dedejiyaa dadkana kuwa tegayaana diyaar ba u yihiin inay tagaan jiilka cusub iyo dadka cusub iyo dhiigga cusub ee doonaya dalka wax ka bedelaana intaas la siiyo oo aanay dad lixdan sano iyo konton sano ka badan siyaasadii kusoo jiray aanay caqabad ku noqonin dhalinyarada mustaqbalka raadinaysa ee doonaysa dalka wax ka qabato marka waxaan leeyahay diyaar bay u yihiin golayaasha deegaanka in la bedelo waqtigooda wuu dhamaaday laakiin lo- loogu noqon noqon maayo fawdo in lagu bedelo oo la yidhaahdo ma jirto dawlad weeyaan macnidaas xalaka la banooda waa dawlad ma jirto weyn.
waayo aad baad umahadsan tahay Uguna ma ogola, sharciguna ma ogola wagaag aad baad umahadsan tahay maxamed cali saleebaan ramaax en, eraya laba maxaad u aragtaa en, eh, xalka adiga wallaahi xalka waxaan u arkaa waxa weeyaan annagu xisbiye mucaarida baanu nahay sidaa cabdishakuur sheegay waa waxaanu lahaan jirnay de maxlal baanu samayn jirnay in maxlalkii loo sameeyo oo waxa weeyaan doorashadiinaba hadday tahay xisbiyadii hadday tahay kulmiyada daacadaan ka wada noqono dalkana aan la gelinin fawda laakiin wixii aanu ku dhaqmi jirnay dee aynu ku soo caanamaalnay in lagu dhaqmaabaan anigu kolley ku talin lahaa waayo waayo aad baad umahadsan tahay en, xildhibaan cabdilaahi xuseen cige en, eh, adiga xalku suu kugu muuqdaa wallahi walaal xalku uu yaryaho wuu i muuqdaayo doorashada waa la midiyey two thousand nineteen doorashada way dhacaysa waxa uu muhiima xisbiyadu inay u diyaar garoobaan carqaladna aanay doorashada ku noqon doorashada madooba ku dhacday Eh, sideedabana eh, waxaa jirta dee shuruuc dalalku le- dalku leeyihiin iyo constitution labadaasi midnaba waxba kamay sheegeyn Eh, dastuurkuna xeerku u- u- u- u- u wakiilanayay inuu eh, kororsiimada sheego eh, eh, ama qaabka loogu kordhin karo eh, eh, golayaasha deegaanka xeerkii hore la sameeyeyna muu muu muu muu caddaynay ma dawladdan hadda jirtaana two thousand eighteen bishii toddobaad ayay xeerkan oo ay amendment ku samaysay oo qodobadan aynu ka hadlaynaa ay ku jiraan golayaasha keentay golahoonu dhex yaallaa ajandaha hadda aanu ku jiraa waxa uun kala muddadii uu dhammaan lahaa iyo waktigii unba isa soo gaadho ee two thousand eighteenkii baa la keenay golaha wakiilada qodob ka mid oo sheegaya qodobadan hadda aynu ka hadlayno marka xukuumaddu waabay ku dadaasheen oo muddo ka hor bay kasii fikiraysa qodobkaa iyadoo ka hadlaysa marka anigu waxaan qabaa inaynu doorashada u diyaar garowno xisbiyaduna daacad ka noqdaan waktigaa loo qabtana waktigeedii noqoto cid walbana qeybta kaga aadan ee doorashada ay qeybteeda qaadato una diyaar garoobaan waa gartay ugu dambeyn en, xildhibaan xuseen axmed cadiid halka waxaan u arkaa inuu xisbiga kulmiyey tanaasul muujiyo oo commissionka doorashada inoo qaban laha dhaqsa loo xulo oo wa- is-carabtir weeyaan lama kala diri karo ismana casili karaan mana tegi karaan commissionkani is-carabtir baa la yidhaa madaxweynaha kala diri- laakiin maxaa cabdilaahi xalkaa lagu jiraa u daa Xal- xalkuu ku jiraa xalkiisa u daa xalkiisa u daa haye Qodobka afar iyo tobnaad ee xeerka golayaasha degaan golayaasha xeerka xeerka doorashada madaxweynihii golayaasha degaanka degaanka qodobkiisa afar iyo tobnaad ee taasaa tilmaamaya in madaxweynuhu kala diri karo bishardi golaha wakiiladu uu uu uu- uu uu ans- uu ansixiyo Way.
marka haddaad qawaaniinta iskani natiraysa Waa go- waa goorma buu laakiin leeyahay- waa goorma buu leeyahay?
Waxaa ku wadaan dalka haadaan baa ku wadaan Aad baad Haadaan mahadsantihiin.
iyo sharcigu ka murbaxo oo cidna qaawanaha hogaanka aad baad umahadsan tihiin aad baad umahadsan tihiin waan idin mahad cel- waan idin mahad celinayaa dhammaantiin yaanay khayriyadii meesha yaanay meesha khayriyadii nagu noqonin halagaas lagaadaynaya war war sharci baa lala yidhaahdaa iyo iyo gar iyo qodob
aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa cabdishakuur maxamuud xasan cabdishakuur cidin oo ah gudoomiyaha golaha deegaanka degmada berbera xildhibaan xuseen axmed caydiid oo xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada somalilan islamarkaana ka mid a xisbiga mucaaridka ee waddani xildhibaan cabdilaahi xuseen ciga ah gudoomiyaha gudhoosaadka arrimaha gudaha nabadgelyada dufaaca golaha wakiilada somalilan islamarkaana xildhibaan laga soo doortay xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye iyo weliba maxamuud cali saleebaan ramaax oo isaguna ah xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaridka ah ucid guud ahaana barnaamijkeenna faqraada toddoba ku intaasuu ku eegyahay tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac halka aad barnaamijkaasi kala socoteenna waa v o a haatan kusoo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka ururada u dooda xuquuqda aadamaha ayaa shaaca ka qaaday in tirada dadka qoorta laga gooyo ee dalka sacuudigu ay aad u badatay xukunka qoorgoynta amaba si gowraca ayaa dowladda boqortooyada sacuudigu waxay ku fulisaa goobo fagaaro ah oo dadweynuhu ay daawan karaan mas-uuliyiinta sacuudigu ma aanay bixin wax faahfaahina oo ku saabsan sababta keentay sara u kaca intaasi leeg sida uu faahfaahinayo aadam kugel oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha xuquuqda aadamaha ee bariga dhexe kana tirsan hay-adda u dooda xuquuqda aadamaha ee human rights watch sababtu waxay tahay sacuudigu iyo maamulka sacuudigu kama faalloodaan arrimahani waxaanay aaminsan yihiin in shareecada islaamku ay xaq u siinayso inay xukunkani fuliyaan mana jiraan macluumaad ay bixiyaan taasi oo runtii wax adag ka dhigaysa in la ogaado xaqiiqada dhabta ah iyo sababta keentay sara u kacan tirada dadka qoorta laga jaro ayaa korodhay gaar ahaan xilliyadii kooxda daacish ay qabsatay magaalooyin ku yaala suuriya iyo ciraaq laakiin khabiirka u qaabilsan arrimaha sacuudiga hay-adda amnesty international ee u dooda xuquuqda aadamaha sevag kashishian ayaa sheegaya inay suurtagal tahay in ay korarkan ka dambayso qalalaasaha dalalka islaamka ka taagan xilligan These theories say that the reason why the Saudi authorities have been carrying out executions at such a rate is because they want to signal to ISIS, to others in the region, that they are quite in charge or in control of what's going on inside the country and that they will punish transgressions.
aragti ayaa odhanaysa sababta keenaysa in korarka tirada dadka dowladda sacuudigu ay xukunka gowraca ku fuliso ay korodho ay tahay digniin ay u dirayso sacuudigu ururka daacish iyo awoodaha kale ee ka jira deegmada digniintaasi oo dulucdeedu tahay in dowladda sacuudigu ay arrimaha dalkaasi gacan buuxda ku hayso islamarkaana ay ciqaabi doonto ciddii soo xadgudubta khabiirkan ayaa sheegay in dowladda sacuudigu inta badan ay xukunka dilka ah ku fuliso fagaarayaasha ku yaalla faras magaalaha si ay dadku u arkaan waxaana dhacda in qofka qoorta laga jaray meydkiisa xoogaha la daayo si ay dadku u sii daawadaan It's pretty much within the logic of the method of execution and the reasoning behind the execution that it is meant to work as a spectacle, uh, as, a, as a deterrent. And so, and so that's partly why they do it in public, where people can...
xigmadda ka dambaysa tallaabadan ayaa ah in loola jeedo inay dadku ku waana qaataan islamarkaana ay dib uga joogsadaan dembiga waana taasi waxa keentay in dadka hortooda lagu gowraco qofka lagu fulinayo xukunka qoorgoynta ah labiyo labaatan dal oo dunida ah ayaa ku jira liiska dalalka caalamka ee fuliyo xukunka dilka ah noocyadiisa kala duwan haddii ay ahaan lahayd sun oo lagu mudo ama deldelaad toogasho iyo weliba qoorta oo laga gooyo dalalka fuliyo xukunka dilka ayaa sacuudigu waxa uu kaga jiraa mar walba shanta dal ee ugu badan waxaana sidoo kale soo raaca waddamada shiinaha iiraan ciraaq iyo maraykanka aadan kugal oo ka tirsan human rights watch ayaa sheegaya inay jiraan caddaymo muujinaya in maxkamadaha sacuudigu aanay tixgelin amaba aanay gaadhsiisnayn heerka iyo shuruudaha caalamiga ah ee loogu talagalay garsoor cadaalad ah dadka qaar ayaa sheegaya in lagu qasbay inay qirtaan dembi aanay gelin qaar kale waxay sheegaan in loo diiday inay qareenno helaan waxa kale oo jirta in dadka eedaysanayaashu aanay ogeynba dembiga loo haysto iyo waxa ay samayn karaan ka hor inta aan qaaliga la horkeenin ku dhowaad kalabarh dadka la gowraco ee sacuudiga ayaa loo haystaa dembiyo la xidhiidha ka ganacsiga daroogada ama maandooriyaha waxaa kale oo mararka qaar xukunno kala duwan lagu fuliyaa dad aan geysan dembiyo dhagar ah wadaad caan ah oo shiico ah oo lagu magacaabo sheekh nimra nimir ayaa lagu xukumay dil kadib markii lagu eedeeyey inuu boqorka ka hor yimid una hoggaansami waayey islamarkaana uu dadka shiicada ahee sacuudiga ku nool uu kicinayo xukunkan ayaa mudaaharaadyo badan kiciyey intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkeenii amuuraha islaamka ee toddobaadka inta aan toddobaadka dambe kulmi doonno waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan aad buu mahadsan yahay dhegaystayaal markana magaalada muqdisho hay-adaha ammaanka ee soomaaliya ayaa ku sheegay khasaaraha ka dhashay weerar qarax oo xalay ka dhacay magaalada muqdisho inuu gaarayo ilaa siddeed qof oo dhaawaca oo afar ka mid ah ay daran yihiin xaaladooda weerarka ka dhacay isgoyska aanirada weerarkaas oo ka dhacay dugsiga tababarka ciidamada jenaraal kahiye ee degmada xamar jajab meel u dhow ayaa waxaa la sheegayaa in uu ahaa qarax halkaasi la dhigay khubarada ka faallada amniga ayaa sheegaya in tani ay qayb ka noqon karayso dhinaca ciidamada mishaar la-aanta ka cabanaya oo aan si wanaagsan u sugin ammaanka xiliyada al-shabaab ay soo labakaclayeen weerarada ay geysanayaan sida ay warbixintan ku faahfaahinayso wasaare cabdi axmed qaraxan oo xalay fiidkii laga maqlay magaalada muqdisho joogtiisa sida ay sheegeen ilo ku dhowdhow goobta qaraxa uu ka dhacay waxaa la sheegay inay ku dhinteen hal qof sidoo kaleetana toddoba kale ay ku dhaawacmeen qaraxaasi waxa uu ka dhacay maqaayad la sheegay inay ku taalla agagaarka albaabka xarunta tababarada ciidamada booliiska ee jenaraal kaahiye halkaasi oo ah goob aad loo waardiyeeyo laakiinse taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska zakiye xuseen oo warbaahinta la hadashay ayaa ka hadashay sida qaraxaasi u dhacay iyo saameynta uu reebay waxayna sheegtay in siddeed qof ay ku dhaawacmeen waxaan xaqiijinay inay jiraan dhaawacyo siddeed ruux oo afar ka mid ay qabaan dhaawacyo fudud iyo buubur ganacsi yaryar oo meesha ku yaalay ma jiraan ilaa iyo hadda wax dhimasho ah wixii dhankaas ka soo kordhina waan la soo wadaagi doonaa waxaan dhammaan shacabkii iyo bahda warbaahinta u sheegaynaa inay ka fogaadaan goobaha ay qaraxyada ka dhacaan ilaa ilaamaha amniga ay ka xaqiijiyaan in meesha la tagi karo waad og tihiin khatarta ka dhalan karta qaraxyada labaad ee lala beegsado dadka ku soo xuma goobtuu qaraxa hore ka dhacay waxaad markhaati ka tihiin in dad badan ay suxufiyiin ku jiraan inay noogu dhinteen weeraro noocaaneyta ah sidaas darteed annagoo ku dadaalayna badbaadinta shacabka iyo suxufiyiintaba waxaan idin wargelinaynaa in ciidamada aan ogolaan doonin in goobaha qaraxyada ka dhacaan lagu soo yaaco ilaa iyo aan ku hubin inuuna qarax kale goobta uuna yaalin qaraxan waxa uu yimid toddobaadkan iyadoo isla taliya ku-xigeenka booliiska zakiye xuseen ay ku dhawaaqday maalnimadii arbacadii inay jiraan gaadiid laga shakisan yahay oo gudaha magaalada muqdisho lagu sheegay oo qaraxyo wado waxaa sidoo kale qaraxan uu dhacay xilli howlgallo maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho oo sugista amniga ah ay ka jireen dhinaca kale goobta qaraxa uu ka dhacay oo ahayd mid si weyn loo ilaaliyo ayaa dad badani waxa ay su-aal ka keeneen siday ugu suurowday in ilankeeda ay gaaraan koox wadato qaraxyo gaari haddaba maxaa sahlaya weerarada al-shabaab korneyl cabdulaahi cali macow waxa uu sababeynayaa in al-shabaab awoodoodii qaraxyada ay isugu geeyeen gudaha magaalada muqdisho maalin walbana ay ka geystaan qaraxyo iyada oo laga soo oriyey ayuu yidhi dhulkii keenta ahaa ee baadiyaha gaar ahaanna gobollada ku dhowdhow magaalada muqdisho oo duqeymo ay ka dhacayeen waayadan iyo sidoo kale waxa uu yidhi ciidamada aanan helin wax mushaaraada oo u muuqda qaarkood in sugista amniga ay ka meermeereen hadda ka horna markii ay duqeynta ay ku badatay waraysiyaal aan hore u dhiibay waxa waaya cadowgii oo markii la garaacay meelahii iyo maarata tababarada ay ku samaynayeen iyo meelihii ay deganaayeen ay kasoo abaabulayeen qaraxyada waxa ay soo galeen maxaa caasimaday soo galeen dhammaantood intii maarata qaraxyada samaynaysa iyo kuwii dilalka qorshaysa samaynaya magaalada ayay soo galeen marka waxa waaya dagaalkii wuxuu usoo wuxuu usoo guuray iyo dilalka qorshaysnaa ee qaraxyada waxay usoo guureen magaalada muqdisho usoo guureen ay usoo guureen waxa waaya dhibka ugu weyn oo oo meesha taagana waxa waaya sirdoonka ka muuqata habahaba iyo maaragtay duruufo haysta ciidanka aawis ayay maaragtay waajibaadkooda shaqa u gudan gudan laayihiin iyo dadka loo dhiibay inay maaragtay hogaamiyaan ciidanka aan wax aqoona aanu leh laakiinse taliya ku-xigeen zakiya xuseen ayaa waxa ay sheegtay in dowladda soomaaliya ee ka codsanaysa shacabka weli inay la shaqeeyaan waxaan ku ku talinaynaa in shacabweynaha soomaaliyeed inay mas-uuliyad iska saaraan ilaalinta gawaarida iyo meelaha ay dhi- dhigayaan maadaama ay marar badan dhacdo in qarxyo loo- looga xira ugu dambeyntiina waxaan mar labaad uga mahadcelinaynaa shacabweynaha iyo warbaahinta soomaaliyeed sida wanaagsan ay noola shaqeeyaan iyo dulqaadka ay noo muujiyeen intay howlgalladan socdaan al-shabaab ayaa sheegatay weerarkan sidii caadada ahaydba haddaba maxaa la gudban dowladda soomaaliya xilli ay sugaysa ammaanka weli mar haddii ay jiraan qaraxyadii iyo ammaan darradii waa kan mar kale korneyl macow dowladda waxaa la gudboon marka ugu horeysa in hay-adaha ammaanka ay u dhiibaan dad professional oo shaqadan yaqaano hogaaminta muxuu ahaa een, sirdoonka iyo iyo xog ururinta cadowga cadowga muxuu ahaa markii uu kusoo weerarayo sahan ayuu soo aadaa sahankaa ka hortegidiisu waa inuu ku diyaarsan yahay laakiinse wax walba oo maaragtay la samayn ay ay dowladda ay samayn karto waa in maaragtay ciidamada la dhaqaaleeyo oo dhaqaalaha ugu badan lagu bixiyo si ay maaragtay u gutaan waajibaadkooda shaqo oo ah inay ammaanka muwaadinka ay sugaan laakiin sidaa hadda ay ku socdaan ama ay ahaan jirtayba marnaba ma filaayo maaragtay in oo qaraxyadan iyo dilalka qorshaysan ee magaalada muqdisho ay ka badbaadayso weerarada al-shabaab ee geestaan ayaa waayadan dambe waxa ay si weyn ula bartilmaameedsanayaan xarumaha dowladda goobaha ay weerareen waxaa ka mid ahaa saldhigyo ciidan kuwo tababar iyo sidoo kaleeto wasaarad gudaheed wax ka yar bil
aaday u mahadsan tahay sahre cabdi axmed oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay haatan aan ku nasanno kaalimihii heesaha
heesaas waxaad ka dhegaysanayseen v o a dhegaystayaal waxaynu gunaandu ahayd idaacaddeenii galabnimo nuur bukhaari iyo jamaal axmed cismaan ayaa nala socodsiinayay idaacaddan tan iyo toddobada fiidnimo waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
aarsha samaanta tamashaadka arooska yaa abwaanow doona ya durduursha samaanta tamashaad
This is VOA News. I'm